أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axad ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah heshiiskii xabajoojinta magaalada khaza oo saacado kadib dhaqangelaya hogaamiyaal xabsi daa'in ku xukunnaa oo ka mid noqday liiska maxaabiista yuhuudda laga soo furan doono haddaba maxaan ka naqaan hogaamiyaasha muqaawamada ee xabsiyada sahayanada ka soo bixi doona iyo hoggaanka muqaawamada filistiin oo iclaamiyey in howlgalkii duufaanta al aqsa uu guul ku soo idlaaday falanqayn ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah shirweyne wadatashi ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana gogashiisu ay lahayd wilaayada islaamiga ee baay loogana niqaashayey qaabka ugu fudud ee dacwada loo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin culimo iyo dalabatulcilmi oo lagu qabtay degmada buulafulay waraysiya ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa murtad axmed madoobe oo ku taxadinaya guurguurte iyo xamse cabdibarre oo socdaal ku taga magaalada nairobi kuna sii jeeda dalka imaaraadka carabta halkee ayuu ku dembeeyey amarkii madoobe lagu soo xirayey ee ay soo saartay kooxdirdada soomaaliya warbixin ayaad maqli doontaan shacabka soomaaliyeed oo baraha bulshada uga falceliyey ishaysadka u dhexeeya madaxa kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka dablilfyada ah kama marna barnaamijka madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo hanjabaad kulul u jeediyey madaxda kooxda riddada isagaoo ka digay suurtagalnimada dagaallo ka dhaca muqdisho qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee khaza ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laaf streamka oo dalka iyo debaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilowno barnaamijka faafreebka wararka indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda magaalada khaza ee dhulka reer filistiin halkaas oo shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaallo malxamad ah iyo xasuuq ay geysanayeen ciidamada yahuudda saacada yar ayaa ka dhiman wakhtiga uu dhaqangalka uu noqonayo heshiiskii xabajoojinta ahaa ee dhinacyadu ay ku saxiixeen magaalada dooxa haddaba maxaan ka ognahay xaaladda khaza iyo liiska maxaabiista muslimiinta ee la filayo in la sii daayo wararkii ugu dambeeyey waa kan walaalkeen faysal mahad haye faysal bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxidiin abu ayman bashiir intaan guda gelin liiska maxaabiista filistiiniyiinta ah ee xabsiyada laga sii deynayo war degdeg ayaan ka horumarin doonaa insha allahu tacaala janaalka saddex iyo tobanaad ee israa'iil ayaa xaqiijiyey maanta oo sabti ah in qof israa'iil ah lagu dilay howlgal mindiyeen ah oo lagu weeraray kaasoo ka dhacay gudaha magaalada talaabiib hal qof ayaa la sheegay in weerarkaasi tooriyiinta lagu dilay warbaahinta yuhuudda waxay sheegeen in qofka weerarkaasi tooriyiinta ah fuliyey lagu magacaabo saalax yaxya waxa uu kasoo jeedaa deegaanka dulkaram bashiir intaa kadib wasaaradda waxay ku sheegaan cadaaladda ee maamulka sahayanada ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay sii dayn doonaan toddoba boqol soddon iyo shan maxaabiis filistiiniyiin ah taasoo qayb ka ah wejiga koowaad ee heshiiska isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta looga dhawaaqay marinka khaza bashiir sidaan ognahay saacado kooban ayaa ka haray heshiiska xabad joojinta ah ee u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo ciidamada yuhuudda ee ku dagaalamayay magaalada khaza ee maxaabiista faraha badan ee la sii deynayo ee bashiiro waxaa ka mid ah rag jilba culus ah oo qiyaado ah oo caan ku ah ee la dagaalanka yuhuudda iyo in dadka muslimiinta filistiin ay xornimo gaaraan raggaasi ee liiska lagu arkay ee la sheegay in la sii deyi doono waxaa ka mid ah ee cabdalla albarquuthi waa mid ka mid a hogaamiyaasha caanka ah ee ka tirsan guutada kasaam waa nin injineer dhanka makaanikada ah oo lagu naanayso injineerka qaraxyada ee howlgallo kala duwan oo si weyn loogu dhiigbixiyey dadka yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey ee dhulka filistiin cabdalla barquuthi waxaa la sheegaa inuu ku dhashay dalka kuweyt ee sanadkii wuxuu bartay xirfadda injineerka makaanikada taas oo u adeegsan jiray ayaa la yidhi farsamooyinka qaraxyada iyo qorsheynta weerarada ay geystaan ee garabka alkhasaam albarquuthi waxa uu caan ku yahay islamarkaana yuhuudda ay ku tilmaamaan inuu yahay maskaxda ka dambeysay weeraro waaweyn oo ka dhacay gudaha israa'iil intii lagu jiray kacdoonkii labaad ee filistiiniyiinta ee sannadihii laba kun ilaa laba kun iyo shan waxaa lagu eedeeyey oo yuhuudda ay ku eedeeyeen inuu abaabulay weeraro ee camaliyaad istishaadi ah oo geystay dhimashada boqolaal qof oo israa'iiliyiin ah albarquuthi waxaa qabtay ciidamada yuhuudda bishii maarso ee laba kun iyo saddexdii kadib howlgal sirdoon oo ay yuhuudda ka sameeyeen deegaanada filistiin markii dambe waxaa lagu xukumay lixdan iyo toddoba jeer oo xabsi daa'in ah wuxuuna noqday xukunkii ugu dheeraa ee maxkamadaha israa'iil ay ku ridaan qof filistiini ah bashiirow shakhsiga labaad maxaabiista la sii deynaya qayb ka noqonaya ee haddana ka mid ah dadka jilba culusta ee qiyaadada ah si weyna loogu yaqaanay la dagaalanka cadowgooda yuhuudda ah waxaa ka mid ah xasan salaama waxa uu ahaa hogaamiye ka tirsan garabka alkhasaam waxaana uu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro badan oo ka dhacay gudaha deegaanada ee yuhuudda lagu deegaameeyey gaar ahaan intii lagu jiray kacdoonkii labaad ee filistiiniyiinta bashiirow qaa'idkan xasan salaama waxa uu ku dhashay magaalada khanyunis ee ku taalla koonfurta marinka khaza sanadkii dii sida warbixinada qaar ay sheegayaan xasan salaama waxaa qabtay ciidamada israa'iil bishii mey sanadkii dii isagoo ku guda jiray howlgallo qorshaysan oo ka dhana yahuudda islamarkaana si weyn loogu dhigbixiyey waxaa lagu xukumay afartanlix xabsi daa'ina taasoo ka dhigan inuu xabsiga ku jiri doono inta noloshiisa ka dhiman hase yeeshee allah wuxuu qadaray maanta in uu ka mid noqdo dadka maxaabiista filistiiniyiinta ah ee heshiiskan xabad joojinta ah iyo maxaabiis isdhaafsiga uu qayb ka noqonayo soo deynayo isagoo xorriyadiisa qaba dadka liiska ka soo muuqday ee haddana hogaamiyaasha ah ee sida weyn looga yaqaano gudaha filistiin waxaa ka mid ah marwan albarquuthi marwan waxaa ciidamada israa'iiliyiintu ay qabteen bishii abriil ee sannadii laba kun iyo labadii intii lagu guda jiray howlgallada kacdoonka labaad ee filistiiniyiinta waxaa lagu eedeeyey inuu door ku lahaa weeraro ay filistiiniyiintu ku qaadeen yahuudda oo ay ku dhinteen shacab aad u fara badan oo yahuud ah sanadkii maxkamad taala deegaanada yuhuudda lagu deegaameeyey ayaa ku xukuntay shan jeer oo xabsi daa'in ah iyo afartan sano oo xarig ah oo dheeri ah kadib markii lagu helay sida iyagu ay sheegeen dembi la xiriira abaabulka weeraro argagixiso bashiirow raggan aan xusno magacyadooda iyo kuwo ka sii badan oo wejiga koowaad sida la sheegana lagu sii deyn doono in ka badan toddoba boqol soddon iyo shan maxaabiis filistiiniyiin ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa lagu ballansan yahay in afartan iyo labada maalin ee ugu soo horeysa la sii deyn doono ugu dambayntii bashiir heshiiska lagu gaaray dooxa waxa uu ka kooban yahay saddex weji marxaladda koowaad ayaa ah sii deynta soddon iyo saddex maxbuus oo yuhuud ah oo ku xiran marinka khaza islamarkaana gacanta ugu jira kooxaha muqaawamada haddii ay nool yihiin ama haddii ay dhinteen intaba si loo daayo boqolaal maxaabiis filistiiniyiin ah wejiga labaad ayaa waxaa ka mid ah in xasiloonni iyo nabad ay ka dhalato ee gudaha magaalada khaza oo duqaymaha iyo dagaaladuba ay guud ahaan joogsadaan wejiga saddexaad ee heshiiska waxa uu diiradda saarayaa dib u dhiska magaalada muddo saddex sano ilaa shan sano ah sidoo kaleetana guud ahaan la furo isgoosyada iyo waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa ee deegaanka sida laga soo xigtay hay-adaha xuquuqul insaanka waxaa loogu yeero in ka badan toban kun iyo afar boqoloo maxaabiis filistiiniya ayaa ku jira xabsiyada yuhuudda oo ay ku jiraan shan kun boqol iyo konton qof kuwa kuwaasoo la xiray tan iyo markii uu bilowday dagaalka marinka khaza maxaabiistaasi waxaa ka mid ah siddeetan iyo shan haween ah saddex boqol iyo labaatan caruur ah iyo saddex kun saddex boqol toddobaatan iyo lix kale maxaabiis aad u tiro badan ayaa la ildaran sida wararka qaar ay tilmaamayaan xanuunno halis ah oo ay ugu wacan tahay dayacaad caafimaad iyo jirdille ay kala kulmayeen ciidamada sahayanada waa mahadsantahay bashiir aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad ayuu kaasi ahaa barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintaada leynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey khaza waa kan walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa axmed madoobe oo jebiyey amarkii xukuumadda muqdisho una safray dalka kenya hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa qaaday tallaab kale oo muujinaysa in uu ka adkaaday xasan gurgurte iyo xamse cabdi barre oo khilaaf xoogani uu kala dhexeeyo wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee caasimadda kenya ayaa sheegaya in axmed madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ay maanta barqadii ka degeen garoonka diyaaradaha caalamiga ee joma kenyatta halkaasoo munaasabad soo dhoweyn ah loogu sameeyey diyaarad khaas ah oo laga leeyahay kenya ayaa axmed madoobe iyo wafdigiisa ka qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ilawareedyo ayaa sheegaya in axmed madoobe uu nairobi kulamo kula qaadan doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo siyaasiyiin taageersan maamulkiisa wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka jubbaland uu nairobi uga sii gudbi doono waddanka imaaraadka carabta tallaabadani ayaa taxaddi weyn ku ah hogaanka xukuumadda muqdisho kuwaasi oo bilo ka hor axmed madoobe u jaray waaran lagu soo xirayo islamarkaana kusoo rogay xayiraado waa markii ugu horreysay oo hogaamiyaha maamulka fadhigiisu yahay kismaayo uu safar uga baxo dalka dibaddiisa tan iyo markii ay isqabteen villa soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shariif sheekh axmed oo ka hor yimid amarkii gurguurte ee hubka looga dhigayay mucaaradka shariif murtad oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah kooxda uu hogaamiyo murtad xasan gurguurte ayaa si weyn uga horyimid amar dhowaan kasoo baxay booliska dowladda ridada kaasi oo dhigayay in mucaaradka hubka dhigis lagu sameeyo isagoo ka hadlayay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayuu shariif murtad ka dhawaajiyey inay ogyihiin qorshaha laga leeyahay hubka dhigista kooxda riddadu qorshaysay in lagu sameeyo siyaasiyiinta mucaaradka isagoo sidoo kale sheegay in hubka dhigista ay ka horeyso in laga heshiiyo siyaasadaha ay isku hayaan madaxda riddada iyo xubnaha mucaaradka ah wuxuu tilmaamay in hubka dhigis aysan ka dhaqangeli doonin magaalada muqdisho intaba madaxda murtadiinta lagu waardiyeynayo hubka culus sidoo kalena ay wataan gaadiidka aan waxbadda karin madaxda villa soomaaliya iyo maleeshiyadoodu ayuu ugu baaqay inaysan kusoo degdegin hubka dhigista mucaaradka isagaoo sheegay inay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan maleeshiyaadka daacadda u ah xasan gurgurte dhowaan ayay ahayd markii booliska kooxda riddada uu soo saaray amar xubnaha mucaaradka ah looga mamnuucay inay muqdisho ku dhex qaataan hubka culus ee sida darandooriga u dhacaa taasi oo uu si weyn u diiday shariif murtad waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaaladu waxay daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinada ku daabacan ka mid ah dadka reer khaza oo sugaya dhaqangalka xabad joojinta halka dhanka kalena ay ka baqayaan khiyaanada maamulka gumaystaha yuhuudda warbixin dheer oo ku saabsan qodobkaasi ay wakaalada wararka ee shahaada daabacday waxaana warbixinta ugu horeyn ay leedahay dadka reer khaza ayaa si weyn u sugayaa maalinta axadda ah oo ay ku beegan tahay dhaqangalka heshiiska xabad joojinta ah kadib shan iyo toban bilood oo dagaal joogto ah iyo duqeymo ay wajahayeen sidoo kale waxay wakaaladu ka warbixisay duqeymihii ugu dambeeyey ee yuhuuddu ay ka geysatay marinka khaza kuwaasoo ay wakaaladu sheegtay inay ku shahiideen in ka badan boqol xubnood waana tan iyo markii heshiiska ay kala saxiixdeen kooxaha waxaiskacaabinta reer filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ah warbixinada ku daabacan mareegta ra-iisul wasaare hore oo arin halisa ku tilmaamay heshiiskii etoobiya ee badda mas-uul xil ka soo qabtay xukuumadda muqdisho ayaa arin halisa ku tilmaamay heshiiskii uu xasan sheekh abiy axmed uu ku saxiixay inay qaataan qeyb ka mid a badda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda muqdisho ayaa isagoo waraysi bixinayay waxa uu sheegay in lagu degdegay heshiiska uu xasan sheekh etoobiya ugu saxiixay badda waxa uu tilmaamay in ay halis tahay in soomaalida loo muujiyo in etoobiya ay walaalo yihiin madmadow soo kala dhex galayna la xaliyey taas oo uu xusay inay khatar gelinayso jiritaanka ummadda soomaaliyeed markan bashiir haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee marinka khaza waaxda caafimaadka ee marinka khaza maanta waxa ay shaacisay in ciidamada gumaysuhu ay marinkaasi ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ka dhanaa dadka abriyada ah ee reer khaza duqeymahaasi waxaa ku shahiiday ilaa saddex iyo labaatan xubnood halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo saddex kale oo filistiiniyiinah waxaana dhaawacyada iyo shuhaadada la geeyey cisbitaalada ku yaal marinka khaza duqeymahan ayaana dhacay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey sidoo kale waaxda caafimaadka ee marinka khaza waxay sheegtay in tirakoobka guud ee shuhaadada khaza uu gaaray afartan iyo lix kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal xubnood halka dhaawacyaduna ay gaareen boqol iyo toban kun toddoba boqol shan iyo labaatan xubnood tan iyo toddobadii oktoobar waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir baraha bulshada maanta waxaa si aada looga hadalhayay arinta ku saabsan eedeymo culus oo ay warbaahinta isku dhaafsanayaan madaxda ugu sarreysa kooxda riddada iyo xildhibaano mucaarad ah oo horey xilal uga soo qabtay kooxda baraha bulshada waxaa qabsaday dooda ku saabsan khilaafka ka dhex halowsan kooxda riddada waxaana social mediaha ee lagu faafiyey hadallo weerar iyo jawaab celin ah oo dhinacyadu isdhaafsanayaan shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada ayaa warbaahinta ka soo muuqday isaga oo sheegaya in si walba ay uga hortagi doonaan doorasho ku-sheeg uu qabsan rabo xasan gurgurte taasi oo laga qabanqaabinayo muqdisho siyaasiyiin fara badan oo kooxda riddada horey xilal uga soo qabtay arrintan si aad ah ayay uga soo horjeesteen dadka ayaa jawaabaha ay isdhaafsanayaan dhinacyada ku tilmaamay kuwa aan macno lahayn oo sababi doonaa in ay dagaallo ka qarxaan caasimadda mooriyaan waa un mooriyaan wejiyo badan ayay leeyihiin soomaaliya cidna uma maqnaa ceelna uma qodnaa mid dadkii diirtay ayaa odhanayaa waxaan qabanayaa doorasho halka siyaasi kale oo macasharaadiis ahna uu hanjabaad jeedinayo runtii reer muqdisho dhan walba ayay ka dhiban yihiin ayuu yidhi nin lagu magacaabo nuur shariif beentis ma ahan xamar ayaanba amni ahayn iskadaa soomaaliya oo idil labada kun soddon iyo shan xitaa uma malaynayo in ay doorasho dhici karto ummadda yaan been loo sheegin waxaa sidaas yidhi qof ay ugu qoran tahay nabiil qof kale oo mowduucan ka fikir dhiibtay ayaa yidhi waa dabadhilfyo aan wax dan ah u hayn ummadda dalkii ay xaraasheen oo hantidii ay marsadeen markaas ay shacabka ku mashquulinayaan doorasho iyo wax aan loo joogin sidaas waxaa yidhi qof lagu magacaabo muuse weeliye gabar lagu magacaabo raaqiyo ayaa iyana sidan ku falcelisay kuwan maalin walba hadallo maalaayacni ah ay bulshadu la soo hor istaagayaan doorashada uu xasan bilaash xayte sheegayo halkee ka dhacaysa alle idinkiis dalkan raggii lahaa ayaa qabsan doonaa sidii afghanistaan ka dhacday oo kale ayay tiri xubintiina caawa bashiir waa inaga intaa waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo shirweyno wada tashi ah oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin islamarkaana googashiisu ay lahayd wilaayada islaamiga ee baay loogana niqaashayay qaabka ugu fudud ee dacwada loo gaarsiin karo bulshada muslimiinta ayna ka qayb galan mas-uuliyiin culimo iyo dalabatulcilmi ayaa lagu qabtay degmada bulafulay waxaan markan si toosa idinkugu wareejinayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan oo ku sugan istuudiyaheena degmada buulafulay aad baad u mahadsan tahay bashiir muxiidiin aboayman waxaan ku suganahay mid ka mid a howlalka degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay runtii halkan waxaa ka dhacay shirweyne ballaaran oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gogashiisa iyo martiqaadkiisana ay lahayd wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa shirweynahan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dacwada xarakada shabaab almujaahidiin mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo makaatibta kala duwan ee wilaayada oo ay qayb ka ahayeen maktabka qadaha maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada maktabka dacwada wilaayada iyo makaatibta kale ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa sidoo kale halkan ku sugan culummo ajillo ah iyo culummo ka socotay wilaayada islaamiga ee baay dalabatulcilmiga iyo sidoo kale marti sharaf kale oo halkan lagu casuumay ahdaafta iyo isku imaatinkan runtii dhowr qodob ayay ka koobnaayeen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirweynaha lagu falanqeynayey waxay ahayd sida ugu fudud ee dacwada lagu gaarsiin karo wilaayada iyo guud ahaan wilaayaadka oo dhan si gaar ah sida dacwada lagu gaarsiin karo deegaanada miyiga iyo sidoo kale goobaha cadowga uu kaga sugan yahay wilaayaadka iyo si dadka muslimiinta oo dhan looga wada dhigi lahaa dad ducaad ah oo diinta barta dadkana gaarsiiyey waxaa meesha ku dheganaa runtii boor ay ku qornaayeen kelimaad kala duwan waxaa qayb ka ahaa dhammaanteen waxaan nahay ducaad adigana waxaa tahay daaci oo laga wado in qofka shakhsigiisana uu daaci noqon karo dhammaan ummadda oo dhanna ay ducaad noqon karto oo dadka diinta ay iswada gaarsiin karaan runtii aad baa loo falaqeeyey culummo kala duwan ayaa goobta ka hadashay shirweynahan waxuu bilowday takhriiban labada duhurnimo waxaana uu soo gebagaboobay salaadii maqrib intaas marka laga reebo wakhti kooban oo ama biyo la cabayey ama la qadeynayey ama martiqaadkii wilaayada dabcan ay samaysay lagu mashquulsanaa marka laga reebo inta kale falaqayn iyo fikir baa laisdhaafsanayay waxaa jira fariimo baaqiyo ah oo loo diriyey bulshada qeybaheeda kala duwan run ahaantii shirka markuu soo gebagaboobay waxaa noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mid a culummadii goobta ku sugnayd iyo sidoo kale mas-uulka ugu sarreeya wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar ugu horreyn waxaan mikrofoonka ku soo dhoweeyey oo aan goobta kula kulmay sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan abu muslim oo ka mid ah culummada ajillada ah goobtana ku sugnaa sheikha waxaa ku xigi doona hadduu alle idmo sheekh maxamed axmed garaar oo isagana ka mid ahaa culummadii goobta lagu casuumay waxaa sidoo kale aan la hadli doonaa sheekh fuwaad maxamed khalaf oo isagana culummadii ajillada ahaa ee goobta ku sugnaa ka mid ahaa waxaa sidoo kale aan la hadli doonaa hadduu rabbi idmo waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar oo aan wax ka weydiin doono hadafka iyo ujeedka kulankan iyo haddii ay yihiin wilaayadii kaalinkooda arrintan ku aadan marka ugu horeeya waxaan kusoo dhoweynayaa mikrofoonka sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan abu muslim
bismillahi raxmaan araxiim kulankan maanta ka dhacay xarunta wilaayada baay magaalada buulafulaay waxaa isugu yimid culimo iyo dalabatulcilmi iyo waxgarad iyo mas-uuliyiin fara badan ayaa isugu yimid qaarkood waxay ahaayeen kuwo camalka dacwada dacwata ilallahi haddeer tanba ka shaqeeya kuwana waxay ahaayeen kuwo muddo ku soo jiray oo khibrad u lahaa muddo fogna camalkan dacwada ka soo shaqaynayey siday ahaataba ujeedka loo kulmay iyo waxa laga naqaashay waxay ahayd awalan sidee loo tadwiirinayaa dacwadan iyo afkaarta in la jamciyo waxaa kaloo ka mid ahayd asaaliibta dacwada la adeegsado in la tanwiiciyo iyo qaabkii loo tanwiicin lahaa waxaa ka mid ahayd waxyaabaha ay culimmadu aad u lafagureen sidee shicaarka ah anta daaciya ama kullunaa ducaatun ila allahi in dacwada qof waliba daaci uu yahay dacwada mas-uulu ka yahay oo dacwada la wada leeyahay arrinkaas sidee maydaanka xaqiiqo looga dhigaa oo nadariya ay uga gudubtaa ficliyan ay isu bedeshaa waxyaabaha laga naqaashayba ka mid ahayd waxaa laga naqaashay hadduu jiro bal futuur iyo in wax uun gaabin ay jirto sidee loo noolayn karaa maxaan ku idhahdaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar sidee loo noolayn karaa waxyaabaha laga hadlay ahayd ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd ummadda muslimka ee soomaaliyeed sidee dacwada jacaylka dacwada ay u hayaan ay ummad dacwada jecel ayay ahaayeen sidee loogu dhex noolayn karaa oo ay dacwadii ugu dhex noolaan kartaa waxyaabaha laga hadlay ka mid ahayd waxaa intaas sii dheeraa dacwada magaalooyinka keliya ma ahee baadiyaha fogfog iyo geeljirada iyo leyda iyo arijirka iyo baadiyaha fog sidee dacwada loo gaarsiiya amaakinta fogfog iyadana waxyaabaha aadka loo lafaguray ayay ka mid ahayd waxaa kaloo si aad iyo aad looga hadlay mudunul muxtalla ee cadowga u haysto shacabkeennii ummadeennii bulshadeennii cadowga ku hoos nool maxaanku yidhaahdaa maxaakimtii sharciga u imanaya maalin waliba soo qulqulay sidee dacwada lagu gaarsiiya iyadana waxyaabaha laga hadlay aad ka mid ahayd caqabaad hadday jiraan hortaagan dacwada iyo sidee looga bixi karaa loo tasixiixin karaa waa laga hadlay cumuuman towxiid juhuud lumma ummadan daa'iro kooban in laga gudbo ilal wisci loo gudbo sidee ummadda juhuuddeeda loo mideeya waxyaabaha aad iyo aadka loo lafaguray ay ka mid ahayd wax badan oo khayr badanna waa ka soo baxay afgarad baa ka soo baxay wilaayada baay oo uu hogaaminaya waaligeeda jazaahullahu khayran abu jacfar ayaa maxaanku yidhaha daadiinayey iyo mas-uuliyiin fara badan muddo ayaana loo fadhiyey si fiican baa loola fagoray khayr badan iyo wanaag badan iyo go-aano fara badanna waa ay ka soo baxeen aad iyo aad waxtar u leh jazaakum allahu khayran ugu dambeyn sheekh mukhtaar mar haddii waxa laga hadla ay tahay sidee dacwada loo gaarsiin karaa bulshada muslimiinta ha ahaato kuwa cadowga ku dhex nool ha ahaadeena kuwii baadiyaha joogeed ka shanqarisay ha ahaadeena kuwa wilaayaadka islaamiga ku nool ee shareecada ee hoos harsanayo dadka loo fikiraya in la gaarsiiyo diinta islaamka ee dabcan juhdigan iyo dadaalkan loo bixinaya maxaa la gudboon maxaa fariina maxaa baaqa u diraysaa waa kelimo fiican jazaaka allahu khayran bulshada iclaamka inaga dhegaysanaya beleday baadiye dal iyo dibad meelhay joogaanba bulshada muslimka ah waxa weeyaan alxamdulilahi mujaahidiintu awalan marka ugu horeysa qori keliya inaysan haysanin oo ay dacwadii faafinayaan oo diinkii ay faafinayaan oo culimo ay leeyihiin oo maxaanku yidhaahdaa ummaddii xaqa u sheegayaan oo tawxiidkii barayaan oo risaaladii nabiyllahi maxamed ay gudanayaan horta taasi waa inay fahmaan waa kow midda kale ummaddan maanta cidda u maqan waa ciddaa culimadaas weeye oo dacwada gaarsiinaysa waa mujaahidiinta qoryahooda haysta oo cadowga ka dhicinaya waa inay ummaddu fahmaan waa in ummadda jahliga laga saaro oo cilmiga loo saaro waa intaas inta ugu weyn ee ay culimmadu iyo maxaanku idhahdaa mas-uuliyiintuba ay isdul taageen waxyaabaha la yaab kale oo aadka ii soo jiitay fadhigaan intaan fadhina waxaa ka mid ah waxaan isu barbardhigay mujaahidiinta meelaha ay mas-uuliyiintooda iyo culimmadooda ku kulmaan iyo meelaha riddada iyo mas-uuliyiintooda ay ku kulmaan runtii waxaad arkaysaa mas-uuliyiintu waxay leeyihiin in waxna laga sax ayaan rabnaa wixina laga qaldan hanala saxa camalka waa naga wada dhexeeya si shafaafiya aan u wada hadalno maxaan ku idhahdaa si walaaltinimo ay ku jirto camalkii in la wada leeyahay jazaak allahu khayr aad buu u mahadsan yahay sheekh mukhtaar maxamed cuthmaan abu muslim ayuu ahaa oo ka mid ahaa culummadii ajilada hidda ee ka qayb gashay kulankan weli culummadii ayaan ku guda jirnaa waxaan markan u weecan doonaa dhanka sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culummada xaraka shabab mujaahidiin oo dabcan qayb ka ahaa kulankan aan horey oga soo sheekeen sheekh maxamed kusoo dhowo idaacadda andalus kulankan maxay tahay ujeedkiisa iyo wuxuu ku saabsanaa kulanka ujeedkiisa wuxuu ahaa maadaama ummadda tani islaamka ah waxay muslimiin ku yihiinoo adduuniya akhre ay ku horumarayaan ay tahay kitaabka hanuuninaya alkitaabu alhaadi waalxadiidu annaasir ay tahay kitaabka alle subxaanahu watacaala oo khayr walba adduun iyo aakhre lagu gaari lahaa ku hanuuninaya iyo birtii iyo jihaadkii u gargaaraysay ee wada socdo maadaama ummadda adduun iyo aakhraba waxay ku horumari leedahay ay middaasi tahay dacwadaas iyo baaqasi ummadda in loo jeedo had iyo jeer lagu celceliyo lagu celceliyo sida afariyo labaatanka saac quracada qadada cashada aan looga maarmin si ka daran baan looga maarmin marka maalin kastana waxaa la rabaa shalay meeshii la joogay in laga sii dheereeyo dacwada ay sii faafto ummadda ay sii korto ilaahay loo sii dhowaado subxaana wa tacaala guulo horle loo gaaro adduunka iyo aakhiradaba marka taasina waxaa lagu gaarahayaa dacwadaas iyo khayrka jira horta in la fahmo oo ummadda ay soo hiigsato ay soo gaadho muxuu marka niqaashkan iyo kulankan kaga duwan yahay kulummadii ay xarakada qaban jirtay ama wilaayadaba ay qaban jirtay wuxuu kaga duwan yahay baa la dhihi karaa kulan wuxuu ahaa kulamo badanoo ka horreeyey khibradihii iyo dadaaladii laga helay iyo waa aragnimadii laga helay lagu sii dhisay oo sii laba kacleyn doono ayuu ahaa marka taasuu inuu kaga duwan yahay baan rajaynahayna horumar dheeriya uu sii yahay sii yahay aad buu umahadsan yahay sheekh maxamed garaar ayuu ahaa oo ka mid ah culummada mujaahidiinta islamarkaana qayb ka ah kulankan looga niqaashaya sidee loo horumarin karaa dacwada culammadii aan la kulannay ee kulankana joogay waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed khalaf sheekh fu'aad kulankan dabcan goobjoog baad aheed waadna joogtay waana laga niqaashay sidaan hore u sheegnay maxaa kaaga baxay bismi illaahi raxmaan araxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa calaa aalihi wa saxbih wasalama ajmaciin waxaa iga baxay shir aada u qiimo badan kulan qiimo badan oo dacwada iyo diinka ilaahay sidii loo faafin lahaa looga hadlay buu ahaa guul iyo khayrna waa ku dhammaaday maxaa xilligan kusoo aadiyey sheekh fu'aad waxaa kulanka ku soo aadiyey ummaddu mar hadday jihaad ku jirto laabud weeye da- dadka in dacwada loogu yeero si jihaadka dadkiisa u bataan annagu waxaan ugu yeerinayna dadku allah subxaana wa tacaala iyo diinka inay u dagaalamaan marka maanta waa maalin cadow is abaabulayo annaguna min jadiid abaabul baanu bilownay bal waxaan u soconnaa eh, baadiyaha tuulooyinka fogfog dadka waxaan ugu yeeraynaa addacwatu waalkhitaal dhinac dagaal baa ka soco saa sheegtay jihaadkii baa lagu jira oo dagaalka wuu sii kululaanaya dacwadiina hadda waxaa la yidhi ha lagu dhaqaaqo marka miskiinaya ma isdiidayso lianna waxaa weeye annagu waxaanu nahay ummat alcilmi waaljihaad saxaabadu labadaasay kulmiyeen alcilmu waaljihaad annaguna waxaa weeyaan addacwatu waalcilmu waaljihaad baan kulminaynaa markaan kulminayna insha allahu tacaala waxaad soo ogaan doontaa sanadkan cusub ay muslimiinta u dhashay ee, hadda bishiisii ramadaan la sugayo oo bishii futuuxaadka iyo nasriga ahaa guul badan baad soo maqli doontaan insha allahu tacaala muslimiintuna ay ku faraxdo haddii ilaah yidhahdo sheekh fu'aad ugu dambeyn bulshada dabcan ku dhegaysanayso ee loo rafaadahayo oo dacwada in la gaarsiiye la rabo maxaa la gudboon waxaa la gudboon inay jihaadka iyo mujaahidiinta garab joogsadaan waa ilmahoodii waa walaalahood waa kuwii iyaga maxaa dartood ay duurka ay u galeen in allah dartii baan u galnay uma daalika ummaddan inaan la addoonsanin alle wuxuuna nagu amray ummadda in la difaaco qaala tacaala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi waalmustadcafiina iyagaasaa mustadcafiinta in la difaaco oo laga celiya cadowga kelmadda ilaahay inay kor noqoto ummadda waxaa ka gudboon meel kasta ay joogaan mujaahidiinta inay garab siiyaan wabilaahi towfiiq sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culammada mujaahidiinta ayuu ahaa waxaa hadda ila jooga waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar ee sheikhuna alfaadil kusoo dhow idaacadda andalus بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد وكلوه ولا جزاك الله خير kulan ballaaran oo muddo saacada ah qaatay gogoshiisa iyo martiqaadkiisa iyo soo dhoweyntiisana ee wilaayada ay laheyd baa ka dhacay waxaa joogay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maktabka dacwada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa joogay culummadii ajillada ahayd waxaa joogay culummadii wilaayada waxaa joogay dalabatulcilmigii waxaa joogay makaatib kala duwan oo dabcan ee wilaayada ay qayb ka ahayd marka hadafka iyo ujeedka wakhtigan kulankan keena muxuu ahaa Een, بسم الله انت أنا هدفك iyo su-aasha aan guda gelin waxaan rabaa inaan ilaahay u- ugu mahad celiyo subxaana wa tacaala noo suurageliyey kulankan ama mu'tamarkan meeshan ka qabsoomay oo runtii wilaayada ay martigelisay la isugu yeeray dhammaan ducaadii een, ka howlgalayay wilaayada intoodii badan gaar ahaan raggii rumuusta ama odayaashii ugu waaweynaa een, qaarkoodna culimmadii xarakatu shabaab mujaahidiin ay ka mid yihiin sidoo kaleetona walaalaha maktabka ah, dacwatu ilallah ay marti nooga ahaayeen ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala noo suurageliyey kulankaasi Een, waana bogaadinaynaa insha allahu tacaala walaalahana waxaan leenahay guul ayaad ku soctaan ee kusii socda insha allah intaa kadib een, kulanka maxaa keenay xilligan maxaa ku soo beegay Een, waxaad xasuusataan een, dacwada iyo horumarinteedii waa qodobka ama mawduuca iyo majaalka ugu muhiimsan uguna waasacsan ee inay taxqiijiyaan laga rabo mujaahidiinta ilaahay dartiisa u jihaada Een, xabadda iyo qoriga ayaa waxa waxa uu ka mid yahay een, dacwada waxaa la yidhahdaa addacwatu alqahriya ayaa loo yaqaanaa waana kasii ballaaran tahay dacwada ee xabadda la ridayo waa ay ka guda weyn tahay hadafka maadaama uu aada u weyn yahay ay tahayna muxuu ahaa in la gaarsiiyo caalamka oo dhan thaqaleenka ku nool in la gaarsiiyo ay tahay insha allahu tacaala in fadhiyada iyo tashiga iyo kulamada iyo mu'tamaraadka loo qabanaya in aad loo badiyo lasoo celceliyo waa qodob muhiim ah wakhtiga hadda aan joognana dee waaqaca ayaa taagano een, ay muhiim tahay in jalasaad iyo laga yeesho kulamo si dacwada loo dardargeliyo intaas ayaa keentay jazaaka allahu khayr
waa gartay wilaayada awal dacwa ka socotay oo xalaqaadka masaajiddaa socday waxaa socday dacwaadka iyo dowraadka kala duwanaa ee loo qabanayay qabaa'ilada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada marka majliskan ama kulankan marka muxuu kaga duwan yahay dacwada aad wadeen dacwadu waa un isla dacwadii diintii ilaahay subxaana wa tacaala in dadka loo sheego laakiin waxaa laga yaabaa asaaliibta iyo nidaamka la maraaya in uu kala duwanaado kolba nidaam la maro ayaa suuragal ah insha allahu tacaala si xoog leh ay u socotaa dacwada hadda kormeerna waa ku socdaa oo dhammaan xalaqaadka walaayaadka ka socdo ayaa hadda kormeer iyo imtixaan iyo ishraafba lagu wadaa ayadoo saas tahay ayaa haddana waxaan rabnaa in weji cusub iyo nooc iyo asluub cusub oo dacwada horumarinteedii iyo dadka in la gaarsiiyo sahli karto in haddana la hergeliyo insha allahu tacaala marka waa un asaaliib jadiida ah iyo iqtiraaxaad iyo howlo cusub insha allahu tacaala oo dacwadana lagu horumarinayo ummadda si loo gaarsiiyo ay u fududaato unbaa loo tashanayaa maahana wax kale oo lasoo kordhinayo oo dacwadii ka bedelan diintii ka bedelan dadka loo sheegaayo ma jirto insha allahu tacaala culamo badan baa niqaashtay fikrado badan baa la isdhaafsaday dabcan saacado badan baa la qaatay fikradihii ugu fiicnaa ama la isla meel dhigay in dacwadan lagu wadi karo hal ilaa maxaa ka mid ahaa baaraka allahu fiik culimmada waxaan ugu mahad celinaynaa marka ugu horreysa sida shafaafiyada leh oo daacadnimada ay ku jirto oo wuduuxu ra'yi ra'yiga aragtida oo la caddaynaya ay ku jirto ixtiraamkana lahaa aaraa'doodii iyo ra'yigoodii ay u soo jeediyeen waan ugu mahad celinaynaa intaa ka gadaal insha allahu tacaala fikradaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa in xalaqaadka cilmiga ah oo masaajidda laga akhriyo in tarkiis iyo cinaayo gaar ah la siiyo sida dalabadoodii iyo muxuu ahaa ricaayada dalabada kutubtoodii iyo musakharaadka kale sidoo kaleeto shiikha in muqarar ama manhaj isaga u gaar ah marka mawduuca iyo majaalka uu ku fiican yahay ama si fiican ummadda ugu dhisi karana loo takhsiisiyo walaayadana loo qaybiyo culimo hal meel ku aruursan haddii la helo meelo kale looga faa'iidaysto oo markaasi baahideedii ay taagan tahay looga faa'iidaysto marka juhuuddana in la qaybiyo muqararaadka iyo duruusta la bixinayana la qaybiyo ayada oo lagu salaynaya hadba baahada ka jirta deegaankaasi ummadda ku nool iyo risaalada markaasi qaybta ay u baahan yihiin ama baahidooda ay ku badan tahay ayadoo la qiimaynaya in juhuuddaasi insha allahu tacaala ummadda loo tawsiiciyo aaraa'da ugu muhiimsan oo meesha lagu beegsanaya ayay ka mid ahayd
haddii aan ugu dambeyn ku weydiiyo su-aasha ugu dambeyso dabcan waxaa tahay mas-uulkii wilaayada islaamiga ah ee baay gogashii iyo martiqaadkii wilaayada iska laheyd meeshan marti badana isugu timid muddo saacadaha la qaatay ugu dambeyn marka bulshada guud ahaan si gaara bulshada wilaayada islaamiga ah ee baay juhdigan iyo dadaalkan loo sameynaya si diinta loo gaarsiiya haddii ay yihiin dadka ku nool goobaha cadowga uu ku sugan yahay wilaayada haddii ay yihiin dadka ku nool wilaayada dhexdeeda haddii yihiin dadka baadiyaha ku nool dabcan laga shanqariyey maxaa la gudboon dadkaas oo fariin ah oo aad gaarsiin lahayd baaraka allaahu fiik mawaadicda aad muhiimka u ahaa oo meesha looga hadlay waxaa ka mid ahaa si gaar ah dacwada laga hergelin karo almudun almuxtala ama goobaha cadowga uu haysto iyo qaabka dacwada iyo risaalada lagu gaarsiin karo iyo fariinta halkaa loo gudbin karo aad baa looga niqaashay looga hadlay marka insha allahu tacaala fariinta aan u dirahayo mujtamaca iyo bulshada ku dhex nool wilaayada islaamiga ah ee baay halkaani waxaa ka dhacay shir weyn looga tashanayo oo dacwi ah looga tashanayo sidii ummaddaasi lagu gaarsiin lahaa risaalat ullahi tabaaraka wa tacaala aladiina yubaliquuna risaalaat illaah wayakhshownahu walaa yakhshowna axadan ila allah wakafaa billaahi xasiiban insha allahu tacaala culimmadani waxay u soo qalab qaateen marka horena ay u shireen sidii risaaladaasi iyo dacwadaasi ay u gaari lahayd dhammaan qaybaha kala duwan iyo mujtamaca ku nool walaayada islaamiga ah ee bay waxaan ka codsanaynaa dadka una sheegaynaa inay u dheganuglaadaan ay ajiibaan ayna ka faa'iidaystaan culimmadaasi iyo duruusta bixi doonta iyo muqararaadka iyo tawsiicaadka la samayn doono nin kastow fursad waaye ka faa'iidayso waxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi shan intaydan idinku imaanin ka faa'iidaysta shan walhaad ka faa'iidaysta waxaa ka mid ahaa mashquulka intaan mashquul ku galin faraaqadaadii iyo ka faa'iidayso xadiidka ibnu cabaasna wuxuu ahaa nicmataani maqbuulun fiihima kathiiru min annaas asixatu walfaraaq ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku sheegay ninka caafimaadka haysta dhanaca kalena jaaniska heli karo waa inuu ka faa'iidaystaa dacwadaasi kusoo waajahan insha allahu tacaala waxaan rabnaa haddii la yidhaahdo nin kasta ninkii u imaan waayey oo meelaha ka socoto imaan waayey in meeshiisa loogu tago waxaan rabnaa marka inuusan ka cararin markii loo tage uu ajiibo adduun iyo aakhiro faa'iidadiisa ayaa loo wadaayoo loo xambaarsan yahay in uu ajiibo insha allahu tacaala culummada iyo walaayadana waxay u tahay insha allahu waajibkii oo ay guteen iyo cudurdaar oo ilahay agtiisa ay ka helahayaan ayay u tahay ummadda kalena dacwo gaarsiin ayay u tahay nin kastoo waxaan ku boorinaynaa in sahmigiisa iyo qaybtiisa ka qaato ninka dacwada ay ku socotona waxaan ku boorinaynaa insha allahu tacaala in uu ka faa'iidaysto dacwadaasi intuu wakhtiga hadda uu haysto naftana ay ku jirto baaraka allahu fiik wajazaka allahu khayr bashiir sida aad dhegaysanaysay waxaa goobtaasi aan kula kulmay ama i suura gashay culummadii aad dhegaysatay iyo mas-uulkii wilaayadaba inaan goobta ku wareysto oo aan barnaamijkan goobtaas ka soo tabiyo waxaa jira sidoo kale fikrado iyo arahyo la isdhaafsanaya oo ku aadanaa habka ugu fudud ee dadka lagu gaarsiin karo dacwada culamo badan ayaa ka hadashay haddii noo soo rogasha niqaashkaas iyo runtii fikradihii meesha laysku dhaafsadayna barnaamijyadeenna dambe ayaan insha allahu tacaala kusoo gudbin doonaa waad mahadsan tahay bashiir aad buu umahadsan yahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayuu kaasi ahaa guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayay noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu